dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa olole wada baneen ah ka bilowday qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee xaafadda axmed dhagax waxaana ololaha wada baneynta ah ka qeyb galay guddoomiyaha xaafadda axmed dhagax maxamed daawuud cige iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada hargeysa maxamed daa-uud cige guddoomiyaha xaafadda axmed dhagax ayaa ka warbixiyey ololaha wada baneynta ah isagoo bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda iyo wadooyinka saaka waxaannu ololo ballaadhan ka soo bilownay oo aannu waddada ku ballaadhinayno barandayaasha iyo wixii kale soo galay iyo geedkan garanwaaga laydhaa inu lagu saliday aannu ka soo bilownay gooladda laydhaahdo xariir ee degmada axmed dhagax waxaannu waddadaasi wadnay ilaa degmada maxamuud haybe iskuulka maxamuud axmed cali waxaa halkaasi aannu ka qaadaynay wax kastoo waddada cidhiidhi ku hayay goodhiyaha yareero barandayaasha aad baan ugu mahadnaqaynaa muwaadiniintii hantidaasi lahaa ee sida wanaagsan ee sharafta leh ee qiimaha badan leh sidii ay noola shaqeeyeen uguna garab taagnaayeen uguna urursanaayeen uguna furfuraayeen hantidii halkaasi ka taallay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaannu kale u mahadnaqaynaa cid aan iyaga intaa ahayn oo iyaguna nagala shaqaynayey oo dadka deegaanka ee xaafadda oo iyaguna si wanaagsan noola shaqeeyey waxaannu muxuu haayey farriin halkan uga faraynaa boodharhka waaweyn ee meel kasta ka taagan meel aan ku habboonayn waddada bartankeegii waddada hareeraheegii halkii biyuhu maraayeen intaba way haystaan boorarkaasi maanta waxaan ku bixinaynaa digniin in ugu dambayn maalinta sabtida ayaa haddaa aanaan ugu iman halkaasi shirkaddii ka furan weyda waxaannu ka qaadi doonnaa tallaabo sharciga waafaqsan boodharkaasna waxaannu geyn doonnaa waannu kala wareegi doonnaa insha allah haddii alla idhaahdo waddada waa la samaynayaa waddo wanaagsan oo ku habboon oo ballaadhan ayaa la samayn doonaa halkii ay biyuhu maraayeen bay ka taagan yihiin boodharkaasi halkii laamida la dhigi lahaa bay ka taagan yihiin boodharkaasi markaa shirkadaha waxaannu ka codsanaynaa aannu soo jeedinaynaa oo weliba meel adag si adag aanugu soo jeedinaynaa inay muddadaa labada cishaa ee aanu qabannay inay kaga furfurtaan hawsha badankeyga way noo dhammaatay xaalxaalkii baa hadhay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa